kuwa caadaystay marka inay xumaan keliya raadiyaan waxaan leenahay waa fashilanteen waxaan leenahay reer puntland iyo hooyada federaalkuba waxay noo soo dhoweeyeen sidii aan ugu mudnayn oo naloo soo dhoweyn lahaa haddii intii annagu aan joognay cidi ay dareentay inaanay nagala kulmin sida ay mudnayd ama cidi ay habiin walweshay anigoo ku hadlaaya magaca xukuumaddan hogaaminayo iyo cid walboo soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walbow qalbigaada qaboojiso raallina ahow haddii aad ka welwelsan tihiin ra-iisul wasaaruhu muxuu la noqon doonaa waxaan la noqon doonaa farxad iyo raynrayn aan halkan kala kulmay waxaan la noqon doonaa mas-uuliyad weyn oo ufuushay oo ay igu dhaliyeen shacabka reer puntland waxaan ilaahay ka baryayaa inaan mas-uuliyaddaas ka soo baxo